marka qofka aqoonta iyo qofkaan aqoonta lahayn dad siman ma aha laakiin waxaa ka dhigaya dad siman markii hawshu ay kusoo dhammaato four pointy five iyo markii hawshu kusoo dhammaato qabyaalad waa la simaya marka nin aan maskaxdiisii investment gelin ama dhaqaalo badan ugu bixin yaa wuxuu kaga yaa wuxuu ka hormaraya qofkii investmentiga geliyey oo laga yaabo soddon san wax baranayo in laga siiyo mudnaansho aan la garanayn taasaana keenta runtii maanta soomaali inay taagan tahay meesha ugu hooseysa adduunka dhinac walbaba hadday noqoto horumar hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto dowladnimo hadday noqoto dhinac walbaba waxaan nahay meesha ugu hooseysa adduunka marka waa in jidkii aan soo maray labaatan iyo toddoba sano aan ka leexano marka oo aan u leexano dalalka naga horumareen waxay ku horumareen annagana wixii aan ku horumarnay maalinta xornimada qaadanay iyo maalinta wax naga burbureen marka waxaa ugu horeeya aan horumarkaas ku gaari karnaa midnimo inaan ka shaqeyno inaan midnimo ka shaqeyno oo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka tagaan wixii burburiyey ama dhibaatada geystay oo qabyaaladu way kow ka tahay